بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaynu ku jirnay alarbacuun annawowi waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala xadiidka sideed iyo tobnaad ee ka mida labayo afartankii xadiid ee uu sheekhu soo arooriyey wuxuu yihi can abi darin jundub bni junaadata waxa uu ka wariyey imaamu tirmidi saxaabiga abudar la yidhaahdo oo jundub ibnu junaadah ahaaday abudarna waa kunyadiisa jundub ibnu junaadna waa magaciisa caadiga iyo wa abi cabdiraxmaan mucaad bni jabalin radia allahu canhuma labadaas saxaabiya wuxuu ka wariyey can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahayna ay ka wariyeen iyagu qaala inuu yidhi rasuulku itaqi illaaha xaydumaa kunta itaqi illaaha ilaahay ka baq qof yahow xaydumaa kunta meel kastoo aad ku sugan tahay ilaahay ka baq wa atbici sayi'ata xumaantana raaci alxasanata wanaag raaci hadday xumaani kaa dhacdo wanaag ka dabagee tamxuhaa way tirtiraysaa xasanadii aada samaysay baa waxa weeye sayi-adii hore baabiinaysa wa khaaliqi innaasa dadkana waxaad kula dhaqantaa bikhuluqin dhaqan iyo dabeecad dhaqankaasoo xasanin wanaagsan rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun wa fii bacdi nusuk waxaa ku sugan nusakda qaarkoodna inuu yihi tirmidi xasanun saxiixun waa xadiis xasan oo saxiixa xadiiskan waxa uu sheikhu usoo arooriyey altaqwa wa xusnu اlkhuluq taqwada iyo akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan ugu horeyn altaqwa marka la tacriifinayo tacriif badan oo kala duwan bay culimadu ku tacriifiyaan laakiin macnahoodu isu imanayo tacaariifta ugu kooban uguna fiican waxaa ka mid ah in la yidhaahdo taqwa waxaa la yidhaahdaa kelimatun jaamicatun lificli اlwaajibaat wa tarki اlmanhiyaat taqwa waxaa la yidhaahdaa waa kelmad jamcinaysa ama koobaysa in lala yimaado wixii ilaahay ku amray waxaad awoodi karayso kana dheeraato wixii ilaahay kaa reebay ayaa taqwo la yidhaahdaa marka itaqi illaaha ilaahay ka baq xayumaa kunta meel kastoo aada ku sugan tahay ilaahay ka baq waxau odhanaya imaamu nawowi sharaxa bimacnaa adigoo gaaro keligaa jooga iyo iyadoo xadrada cid kale kula joogto oo cid kale ku wehelisaba labadaba ilaahay ka baq meel kastoo aada joogto iyo wakti kastoo aada joogtoba ilaahay ka baq qofka markay dadku la joogaan inuu ilaahay ka baqaa waa iska fududaha oo dee inta badan waxaa sida qaalibka ah qofku marka dad la joogaan waxa weeyaan inuu ilaahay ku dhiirado oo caasiya xoogaa qofka muslimka wayla adagta dadkii baa jooga dee dadka hortooda kuma samayn karo laakiin waxaa adag qofku markuu keligii meel joogo aan cidina wehelanin inuu ilaahay ka baqo way adagta qof iimaan leh oo iimaankiisu xoogan yahay ayaa waxa weeye xaaladaasoo kale imtixaankaa ka baxaya taasuu nebigu sheegaya sala allahu calayhi wasalam saa daraaddeed imaamu nawowi wuxuu odhanayaa waxyaabaha kugu kaalmaynaya inaad ilaahay ka baqato adigoo meel kasta jooga waxaa ka mid a istixdaaru ana allaha tacaala muطalicun cala alcabdi fii saa'iri axwaalih qofku waa inuu istixdaaraa oo qalbigiisa ay ku xaadirsan tahay mar walba inuu ilaahay mar walba daalaacanayo haddii aad qol madow ku jirto iyo haddii aad dharaar joogto haddii aad keligaa tahay iyo haddii cid kale kula joogaan intaba waa inayd qalbigaaga ku jirtaa ilaahay baa ku daalacanaya subxaanahu wa tacaala hadday taa qalbigaaga ku jirto waa maqaamkii ixsaanka oo aad mar walba qalbigaaga ku hayso ilaahay baa ku arkaya waxa weeyaan taasi waxay kugu boorinaysaa inaanad ilaahay caasiyin ee ilaahay ka baqato ittaqi illaaha xayumaa kunta taasi waa arrinka koowaad xadiisku ka hadlay waana xaq ilaahay iyo addoonkiisa ka dhexeeya wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa tanna waa xaq labaad oo ilaahay iyo addoonkiisa ka dhexeeya waxa la yidhi oo uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam sayi-ada aada samaysay ama xumaanta aada samaysay wanaagka dabagee wanaag ka dabagee haddii xumaani kaa dhacdo waxa weeye xasano ka dabagee xasanadaasi towbadaa ka mid a towbadu waa xasano haddii aad toobad keento oo xumaantii kaa dhacday waxa weeyaan aada towbad ka dabageyso towbadii waa xasana idan waxa weeye sayi-adii way tirtiraysaa haddii toobadii shuruudeeda laga helay wakadaalika acmaasha saalixaadka aad la timaado xumaantii aad samaysay haddaad acmaal saalixaad oo wanaagsan ka dabageysaana iyana waxa weeye tamxuhaa sida adiladu sheegtay oo ilaahay wuxuu yidhi ina alxasanaati yudhibna asayi'aat xasanaadka iyo wanaagyaalku waxay tegsiiyaan sayi-aadka xumaanaha way tegsiiyaan imka salaaddii subax oo kale haddaad tukatay oo waxa weeyaan intii u dhaxaysay salaadda subax iyo salaadda duhur khaladaad ay kaa dhaceen salaadda duhur tukashada aad tukato ayaa lagu tirtirayaa oo nebigu waa ka yidhi sala allahu calayhi wasalam asalawaatu alkhams waljumcatu ila aljumca wa ramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatu limaa baynahunna ida jtunibat ilkabaair wuxuu yihi nebigu salaadaha shanta ah inta udhaxaysa jumcadii iyo jumcada kale inta udhaxaysa ramadaan iyo ramadaanta kale inta udha inta udhaxaysa waxay mukafiraat u yihiin oo lagu tirtirayaa xasanaadkaas ila waa xasane dembiyadii udhaxeeyey laakiin xadiisku qeyd buu sheego wuxuu yihi ida jtunibat ilkabaair waa haddii kabaairta laga dheeraado oo kabaairtu iyagu towbad bay u baahan yihiin siday culimmadu sheegeen marka waatbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa xasanadaasi waxa weeyaan dee waxay baabiinaysaa sayiadii bay baabiinaysaa sayi-adii bay baabiinaysaa wuxuu shaarixu sheegayaa imaamu nawowi xasanada baabiinaysa sayi-a aada samaysay waa haddii taasi ay xaq ilaahay ku saabsan tahay amaa haddii xuquuq bini aadam ay ku saabsan tahay sida qof aad xamatay ama qof aad wax ka sheegtay iyo wixii la mid a waxa weeyaan iyadu xasanada aad ka dabageysaa dee tirtiri mayso qofkii waa inaad cafwi soo weydiisataa adaba nin waxyaaba xasan kaa iliye dee iga cafi laakiin xasanaad ka dabageysay iyada noqon mayso tamxuhaa way tirtiraysaa noqon mayso sayi-ada xaqa ilaahay ku saabsan ayaa xasanaadka ka dambeeyaa waxa weeye ay ku tirtirmaysaa laakiin wixii xuquuq bini aadam ku saabsani dee waxa weye xaq bini aadam leeyahay weeyaan waa inaad ka dalbataa cafwin iyo inuu kaa cafiyo saasuu leeyahay imaamu nawowi waxaa ku jirta buu leeyahay imaamu nawowi xadiiska muxaasabo inay dee waajib tahay qofku inu naftiisa xisaabiyo oo xasa sayi-aadkii iyo xumaanihii kaa dhacay dee aada og tahay si aada xasano uga dabageyso haadihi waxay noqonaysaa marka muxaasaba qofku inuu naftiisa xisaabinayo bal dib isugu laabo iminka waagu markuu beryey laga soo bilaabo ilaa iminka sayi-a maxaa kaa dhacay imisaa meel ilaahay aanu raalli ka hayn ishaada ku dhacda imisaa dhagaaga wax kusoo duulduuleen imisaad qof wax ka tidhi haddaanay kuuba xisaabsanaynba waxa weeye wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha waxba ku tarmaysada waa inay ku xisaabsan tahay waxa weeye niyad wanaagsan xasanaadkaa la timaadaa waxa weeye si loogu tirtiro yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waltandur nafsun maa qadamat liqad waa waa xisaabin nafti la xisaabinayo xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu nafihiina xisaabiya intaan laydin xisaabinin marka waxa weeye sayi-ada aada samaysay xumaan waxa weeye kale ha ka dabageyni sayi-adii aada samaysay waxa weeye xasano iyo wanaag ka dabageeye way tirtiraysaa way baabiinaysaa qodobka saddexaad isagu waa xuquuqda u dhaxaysa addoonka iyo addoommada kale waa alxuquuqu bayna alcibaad labadaa xaqa hore waxay ahaayeen alxaqu bayna allaahi wa bayna alcabdi laakiin xaqan saddexaad isagu waa xuquuqda bini aadamka u dhaxaysa wa khaaliqi innaasa dadkana waxaad kula dhaqantaa ayuu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam bikhuluqin xasan akhlaaq wanaagsan kula dhaqan alkhuluq lxasan tacriifkeedu kooban wuxuu noqonayaa waa kelimatun jaamicatun liixsaani ila annaas marka lagu leeyahay akhlaaq wanaagsan dadka kula dhaqan macnaheedu waxa weeye waa kelmad jaamica ah kulminaysa liixsaani ila annaas dadka inaad u ixsaan samayso wa ilaa kafi ladaa canhum dhibkaagana aad ka haysato dadka haddii wanaag wixii aad kari kartana aada u gudbiso dhibkaagana aada ka haysato akhlaaq wanaagsan baad kula dhaqantay marka wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan waa taa weeye waxay culimmadu yidhaahdeen alkhuluqu laba qaybood baa loo qaybiyaa sharcan marka la joogo khuluq caama iyo khuluq khaasa khuluqda caamka ahi waa diinta waa diin waa akhlaaq weey waata nebiga la yidhi wainaka la calaa khuluqin cadiim taas waxay yidhahdeen waa macnihii caamka ahaa diin weyn baad ku sugan tahay oo waxa weye diin lislaam waxaa jira macno khaasa oo alkhuluqu waxa weeye loo isticmaala waqtiyada qaarkood taasna waa taa imanku macnaynaynay oo ah addoommada inaad kula dhaqanto dee sidaa adigubaad jeceshahay in lagula dhaqmo taas waa akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan akhlaaqda wanaagsani waa min afdali alacmaal camalada ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu fadliga badan bay ka mid yihiin oo nebiga sala allahu calayhi wasalam laba nin baa u yimi dabadeetana waxay weydiiyeen maa afdalu lacmaali rasuulki ilaahayow camalada maxaa ugu fadli badan su-aashaasi nebiga weydiiyey nebiguna wuxuu ugu jawaabay sala allahu calayhi wasalam xusnu lkhuluq akhlaaqda wanaagsan mar kale nebigu wuxuu yidhi khayrukum axsanukum akhlaaqan waxaa idinku khayr badan waxa weeye ka idinku akhlaaqda wanaagsan ayaa idinku khayr badan mar kale wuxuu nebigu yidhi akmalu lmu'miniina iimaanan dadka muuminiinta ah waxaa ugu dhammaystiran badan xagga iimaanka axsanuhum akhlaaqan ka ugu wanaagsan xagga akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan marka waxa weeye akhlaaqda wanaagsanina dee aada iyo aad baa minqaamkeeda iyo fadligeedu waxa weeye uu wen yahay inta dee ku sifaysanina aada bay dadka u yaryihiin akhlaaq wanaagga iyo dhaqan wanaagga waxaa akhlaaqda wanaagsan cabdiraxmaan naasir sicdi wuxuu odhanayaa waxyaabahaan si gaara u sheegayo akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid a dulqaadka waa akhlaaq wanaagsan sabirka waa akhlaaq wanaagsan bashaashat lwajhi wejigaagu inuu furfuran yahay waa akhlaaq wanaagsan haddii mar walba wejigaagu dadku ay ka boodayaan dadkii qaarna markaad ka hor timaado wejigoodaabaa kusoo dhaweynaya intaanu kulaba hadlin qaarkoodna wejigoodaa ku odhanaya idhaaf idhaaf ha isagoon kulaba hadlin ayaa wejigoodu ku odhanaya war idhaaf wara ii soco marka akhlaaq wanaagsan maaha inaad wejigaaga waxa weeye dadka u bedesho xataa haddaad xanaaqsan tahay wejigaaga waa iska furfurnaado waa akhlaaq wanaagsan bashaashat lwajh akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid a hadal dabacsan wa ludfu lkalaam ayaa ka mid a hadal wanaagsan wa quluu linnaasi xusnan dadka hadal wanaagsan ku dhaha qofka muslimka oo qalbigiisa aad farax geliso hadal wanaagsan intaad ku tidhaahdo hadda waxba siinmaysa laakiin hadal wanaagsan oo aad ku tidhi ayaa qalbigiisa farx gelinaya waa akhlaaq wanaagsan weeye dadka qaarkood waxaa lagu saliday hadal uun qallafsan hadal adeg yahay waa waa dhaqan akhlaaqdanimayahow wanaagsani waa laba mid waa hibatun min allah waa wax ilaahay bixiyo oo qofka iskaga abuuran waa fadli ilaahay subxaanahu wa tacaala wax way xaggiisa ka ahaatay midna waa mid muktasaba oo qofku dee marka uu waxa weeyaan mar kasta wuxu kordhaan oo cilmi shareeca u kordho waa inuu isku dayaa akhlaaqdiisa inuu hagaajiyo dhaqankiisa inuu wax ka bedelo nin baa wuxuu yidhi waxa dabeecaddayda i ahayd buu yidhi markii hore qofku markuu iga soo horbaxo xataa hadduu doono aabbahayna ha ahaadee ilaa isagu ii salaamo anuma salaamayo dhaqan ayay ahayd waan iska soo horbaxnaa waan isdhaafnaa wax dhibaataana uma hayo wax dhibaataana uma hayo dee waa akhlaaqa aa laga laga fiican yahay dee markii aan waxbartay xoogaa cilmigiisoo yaro dhex galay ayaan dhaqankii bedelay buui oo qofkii waxa weeye iga soo horbaxa hadduu doono isagu iyo islaaminbe anu aan salaanta kaga horeeyo assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu bal u fiirso qofkaasi dee wuxuus odhanayaa war ninkan maalmo buu ku dhaafdhaafaaye horta maxaad ku samaysay adigu adigoon waxbaba u haynin maalinkaa maanta waxbaba aan u geysanin ayuu ninkaas cugdad kuu qaadaya haddii laakiin markaas ka soo horbaxdaan adigu aad salaantama kaga horayso isagoo iskaba sii jeeda aad salaantantaado assalaamu calaykum waraxmatullah ninka wanaagsan aama odhanayaan an yaroo fiican marka qofka muuminkaa qalbigiisa oo aad suruur iyo farax geliso waxay ka mid tahay dhaqanka wanaagsan ayay ka mid tahay hadalka kakan iska ilaali intaanu kaa soo bixin horta marka hore qiimeeba waxaa dhici karta maalintii intaasoo qof inaad qalbigooda gelisay waxaan farxad ahayn hadal aad ku tidhi daraaddeed saa daraaddeed qofka muslimka oo qalbigiisa aad farax gelisaa waa min afdali alacmaal camalada kuwa ugu wanaagsan bay ka mid yihiin xadiid baa jira bayhaqni uu wariyey sheikhulalbaanina uu ku tilmaamay inuu xasan yahay wuxuu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam wa suruurun tudkiluhu fii qalbi akhiika waxa weeye waa min afdali alacmaal afdal alacmaal an tudkhila calaa akhiika almu'min almuslimi suruuran camalada kuwa ugu wanaagsan waxaa ka mida buu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam afdal alacmaal buu nabigu ku sheegay farax iyo suruur faraxaasoo tudkiluhu aada geliso calaa akhiika almu'min almuslim walaalkaaga muminka ah qalbigiisa aada geliso marka isku day hadalkaaga inaad wanaajiso akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahay isku day hadalka qallafsan ee dadka qalbigooda waxyeelada u geysanaya inaad ka dheeraato waxaa ka mid ah oo cabdiraxmaan naasir sicid uu odhanayaa akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid a inaad kula dhaqanto qof kasta waxa u habboon dadku way kala duwan yihiin dee ninka caalimkaana sibaad ula dhaqmaysaa ka jaahilkaana sibaad ula dhaqmaysaa ninka tijaarkaa iyo kaan waxba haysanin midba dhaqan gaaru leeyahy ka weyni dhaqan gaaruu leeyahay ka yarna dhaqan gaaruu leeyahay qof walba wixii u munaasaba waxaa laga yaabaa wax kan akhlaaq wanaagsan u noqonaya la dhaqanka inaanay kan u ahayn iminka maalan tusaale ahaan dadka in la cafiyaa waa akhlaaq wanaagsan soo maha dadku markay xumaan kugu sameeyaan inaad iska cafidaa waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu lmuxsiniin qofkii xumaan kugu sameeyey adigoo ka argoofan kara inaad iska cafto ta waan ku cafiy ilahay darti waan ku cafiy waa akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahay laakiin waa bixasabi innaas mid baa inaad cafi cafidaa dee waxa weeye aanay akhlaaq wanaagsan noqonaynin oo maslaxada ku jirta ay noqonaysa inaad ka argoosata ninkan midna qof haddii khalad ka dhaco maanta oo aan khaladkaa lagu aqoonin dee iska cafi waa akhlaaq wanaagsan laakiin mid waxa weeye dad daran hadduu kugu khaldamo oo daniga qaalibka aad istiraado haddaad iska cafido armu dadka ku sii wadaa oo dadka qaladkaa ula tagaa kaa maslaxadu waxay keensanaysaa inaan la cafiyin aad tira joog joog waan kaa goosanayaa ya ibnu cuthaymiin faa'iidadaasuu ka qaaday ka qaatay wa jazaau sayi'atin sayi'atu miluhaa waxaa la yidhi faman cafaa maxaa ku xiga wa aslaxa aslaxaa laga dambaysiiyey marka cafwintu waxay dee cafwi noqonaysaa haddii meeshii islax ka imanayo laakiin qofka markaad cafwiday hadduu kagaba sii daraya ka waran oo waxa weeye halkaa ka sii miisaya arrinka markaasoo kale waxay leeyihiin qofka waxa u munaasaba inaad tirado waan kaa goosanaya ila waa arrin kuu bannaane wa jazaau sayi'atin sayi'atun miluha laakiin nin odayay mar ka dhacday ama laba jeer ka dhacday oo aan arrinkan idinlaga aqoonin haddii ay ka dhacdo arrinkani isaga waxaa akhlaaq wanaagsan oo fiican oo noqonaysa waxa weeye binisbati inaad cafido oo tala ilah darteed aan ku cafiy marka cabdiraxmaan naasir sicid wuxuu leeyahay akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid a an tucaamila kulla axadin bima yaliiqu bihi wa yunaasibu xaalahu min sagiirin wa kabiirin wa caaqilin wa axmaqin wa caalimin wa jaahilin qofka caaqilka ah iyo ka axmaqae nacaska ah dee midba sidaa kula dhaqmaysaa waxa weeye munaasabu noqonaya marka taasina waxa weeye wa khaaliqi الnaasa bikhuluqin xasan xadiiska fawaa'id badan baa laga qaadanayaa fawaa'idda laga qaadanaya waxaa ka mid a nebigeenna sala allahu calayhi wasalam siduu ugu dadaali jiray ummaddiisa waxa weeye una tawjihin jiray wixii khayr ugu jiro iyo salaax iyo hagaag waxaa ka mid a fawaa'idda xadiiska laga qaadanayo wujuubu taqwa fi siri waalcalan inay waajib tahay ilaahay in laga boqo marka waxa weeye aad keliyaa joogto iyo marka lagula joogaba maqaamkaasi haddaad gaadho waa maqaam aada u heer sarreeya dad badan waxay ilaahay ka baqan marka lala joogo laakiin markay keligood yihiin waxa weeyaan arrinkaas way ka yar xumaataan waxaa ka mid a fawaa'idda xadiiska laga qaadanayo wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan baa uu yihi nebigu sal alla alay wasalam dadka waxaad kula dhaqanta akhlaaq wanaagsan kula dhaqan mid waajiba iyo mid sunno ah labadaba way noqonaysaa xadiiska sagaal iyo tobnaad can abi lcabaas cabdillaahi bni cabbaasin tirmidi wuxuu ka wariyey saxaabiga la yidhaahdo abulcabaas cabdullaahi bni cabbaas radia allahu canhumaa isagiio abihiba ilaahay raallah ka noqdee qaala inuu yidhi kuntu khalfa annabiyi sala allahu calayhi wasalam waxaan joogay nebiga waxaweye gadaashiisaan joogay oo rukuub baan u nebiga wada saarnaynoo isna xagga hore u saarnaa anna xagga dambaan saarnaa ama waan wada soconaybo anaa ka dambeeyey labadaba way ixtimaalaysaa buu oranayaa ibnu cuthaymiin kuntu khalfa nabiyi sala allahu calayhi wasalam yowman faqaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi isagoo aniga ila hadlaya yaa qulaamu wiilkow innii ucallimuka kelimaatin anigu waxaan ku barayaa kelmado ixfad illaaha ilaahay xifdi oo ilaali wuxuu ku amray la kaalay wuxuu kaa reebay ka dheerow yaxfadka ilaahayna waa ku xifdinaya adigana oo waxa weeyaan dhibaatooyinka iyo masaa'ibta ilahay waa kaa ilaalinaya subxaanahu wa tacaala maalkaaga iyo ubadkaaga iyo naftaada iyo intaba ilahay waa ku ilaalinaya ixfad illaaha ilaahay xifdi oo ilaali tajidhu ilaahay waxaad ka helaysaa tujaahaka hortaaga ee amaamaka bimacnaa ilahay nasrigiisa iyo ilaalintiisa hortaadaad ka helaysaa yaa ilahay baa ku ilaalinaya idaa sa'alta fas'al illaah haddaad cid wax weydiisanayso ilaahay weydiiso ilahay gacmaha hoos dhigo wa ida istacanta fastacin billaah haddaad cid kaalmo weydiisana weydiisanaysana ilaahay kaalmo weydiiso waclam waxaad ogaataa ana alummata ummadda oo dhani low ijtamacat hadday u kulanto calى an yanfacuuka bishayin inay wax kugu taraan lam yanfacuuka waxba kugu tari maayaan bishayin shaynaba lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu allahu laka waxay kugu tarayaan uun wixii ilaahay kuu qoray ummadoo dhan hadday isu tagto wixii ilaahay kuu qoray un bay kugu tari karaan wax kale kuguma tari karaan walow ijtamacuu hadday u kulmaan ummaddu calaa an yaduruuka bishayin inay kugu dhibaateeyaan shay lam yaduruuka kuma dhibaatayn karaan ilaa bishayin shay mooyaane shaygaasoo qad katabahu allahu calayka ilaahay kugu kuu qoray inay arrinkaasi kugu dhaco ruficat alaqlaamu qalamkii wax lagu qoreeyey waa la kor yeelay oo waxa weeye qoraalkii waa waa la dhameeyey wajafat isuxufu suxuftii iyo waraaqihii wax lagu qoreeyeyna waxa weeye way halkaasay ku qalaleen ay bimaa katabathu alaqlaamu wixii qalimadu ay qorayeen oo wax dambe lagu ziyaadin maayo waxaa laga nuqsaan maayo rawaahu tirmidiy wa qaala hada xadiidu xasanu saxiix tirmidi baa wariyey xadiiska waxaanu yidhi xadiiskani waa xadiid xasan oo saxiixa riwaayad kale oo aan tirmidi warinaynin waxaa ku sugnaa ixfad illaaha yaxfadka ilaahay ilaali ilaahay isna waa ku ilaalinaya ixfad illaaha tajidhu amaamaka tajidhu tujaahaka ila macnata tacaraf ilayhi ilaahay aqoonso fi rakaa'i markaad barwaaqada ku jirta barwaaqaysan tahay yacrifka fi shiddati ilaahay wuxuu ku aqoonsanaya waqtigaad adayga ku sugan tahay bimacnaa markaad barwaaqo ku sugan tahay ilaahay garo oo waxa weeye wuxuu ku amray la kaalay wuxuu kaa reebay ka dheerood waxawa ilahay dariiqiisa ku toosnow barwaaqada ilaahay ku siiyey ku shukri naq markay dhibaata kugu timaado ayaa ilaahay tii abaalmarin uu kaa abaalmarinaya daraaddeed adigana waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye uu ku abaalmarinaya waclam waxaad ogaataa ana maa akhda'aka wixii ku gafaa ee ku haleeli waayaa lam yakun liyusiibaka inaanay ahayn ku mid ku asiibayeyba oo wixii ku waxa weeye kuku dhaafaa ee ku asiibi waayaa waxaad ogaataa markii horeba inaan laguu qorin inay ku asiibaan wamaa asaabaka wixii ku asiibayna lam yakun inaan ahayn liyukhطi'aka wax kugafay ku gafi lahaaba wax laguu qoray oo marnaba aan ku dhaafeen waclam waxaad ogaataa ana anasra gargaarku maca asabri sabirka la jirkiisu ahaada haddaad sabirto ilahay waa ku gargaaraya wa ana alfaraja farajka iyo fayditaanka kurbo lagaa faydaana waxa weye maca alkur maca alkarbi waxa weeye karbada la jirkeedii ahaata oo haddii kurba ku qabato iyo dhibaato iyo waxa weeye arrin ku helo waxa weye faraj baa ka dambeeya wa ana maca alcusri cusriga iyo adeegana yusri fudayd yusran fudayd baa la jirkiisa ahaaday xadiidkan cabdillaahi bni cabbaas baa wariyey radia allahu tacaala canhu cabdillaahi bni cabbaas waa nebiga ina adeerkii manaaqib fara badanna waa leeyahay nebigeenna sala allahu calayhi wasalam waa u duceeyey oo wuxuu ugu duceeyey fiqi iyo cilmi badan inuu ilaahay baro allaahuma faqihhu fi ddiin wa callimhu ta'wiil nebigaa u duceeyey sala allah alay slam ducadii nebigu hela wuxuu noqday ummaddan caalimkeedii xibru haadihi اlumma bad dhan buu noqday oo soconaysa oo cilmiya cabdillaahi bni cabbaas oo yar ayaa nebiga la socda sala allahu calayhi wasalam wuxuu cabdillahi bni cabbaas yidhi nebigan khalafki khalafkiisa joogay ku baan wada saarnayno isna xagga hore u saarnaana xagga dambe cabdillahi bni cabbaas marka muuqaan gaadhina nin yar buu ahaa waayo khidaabka uu nebigu la khidaabayo yaa hulaamu wiilkoo weeye hulaam waxaa la yidhaahdaa alsabiyu saqiir alladii lam yabluq ilxuluma bacdu waa sabiga waa saqiirka aan weli qaangaadhin alladii lam yabluq ilxuluma bacdu ayaa la yidhahdaa hulaam riwaayad kale waxay odhanaysay wuxuu nebigu ku yidhi yaa bunaya naxariis daraaddeed wiilkaygii yaraayow nebigaa u yeedhay cabdillahi ibni cabaas oo la socdo xagga dama saara waxaan ku barayaa buu yidhi nebigu kelimaad baan ku barayaa kelimaad ayaan ku baraya riwaayad kale waxaa ku qoran alaa ucallimuka miyaanan ku baraynin kelimaatin kelmado kelmadahaasoo yanfacuka allaahu bihinna ilaahay kugu anfacayo marka waa muqadimo intaanu nebigu kelimaadkii u sheegin ayuu horta wuxuu ka hormariyey innii ucallimuka kelimaati waxay culimmadu yidhaahdeen waa tambiih soo jeedin qofka la soo jeedinayo waxa weeyaan si uu de kelimaadka iyadoon intaa muqadimadaaba lasii sheegin haddii kelmadii la iska bilaabi lahaa ka waran oo l markiiba lagu bilaabi lahaa ixfad ilaa yaxfadka ixfad ilaa tajidu tujaag waxaad dhici karta qofka yara moogan oo meel kale la haystaa kelmadii qaar inay dhaafeen markaa qofka markaad faa'iido u sheegayso marka hore soo jeedi haye may maqlaysaa waxbaan kuu sheegayaa waa taas oo kale markaad tirada qofki waxbaan kuu sheegayaa diyaargarow buu ku sugayay markaa talo maxaa lagu sheegi doonaa intibaah marka inii ucallimuka kelimaatin waxaa la soo jeedinaya cabdillahi ibni cabaas si uu kelimaadkan waxa weeye u xifdiyo oo uu mutanabbih ugu ahaado u diyaargaroobo toddoba kelmadood ayaa nebigu markaa cabdillahi ibni cabaas uu kula telinaya kelmadda koowaad ilaahay xifdi ilaahay baa ku xifdinayaa oo ilaahay saynu xifdinaynaa wixii uu ku amray ilaali wixii uu kaa reebayna ka dheerow ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weye amarkiisa ha khilaafin dee amarka ilaahay ilaali weeye ilaasho ilaahayna aduu ku ilaalinayaa ilaahay wuu ku ilaalinayaa ilaalintaasi xoolahaaga iyo naftaada iyo xataa ubadkaaga ilaahay waa ilaalinaya haddii qof saalixa aada noqoto oo ilaahay ilaaliyey amarkiisii wixii uu kaa reebayna ka dheeraaday ilaalinta ilaahay ku ilaaliyaa xataa waxay u tallaabaysaa ubadkaaga markaad dhimato kadib hadda ka war fii suurati kahf soo lama sheegin wa ama aljidaaru fakaana ligulaamayni yatiimayni fi lmadiinati wa kaana taxtahu kanzun lahuma haye wa kaana abuuhumaa saalixan gidaar bay ku soo baxeen khadir iyo nebi muuse gidaarkii oo sii dumaya nabi khadir gidaarkii wuu toosiyey sidiisii buu ku celiyey hadhow markuu muuse weydiiyeyna wuxuu yidhi khasnad baa ka hoos jirta khasnadaana laba qulaam laba wiil baane ilahay baa halkaa ugu xifdiyey ugu ilaaliyey waayo aabbahood baa saalix ahaa nin wanaagsan ah marka haddii qofku saalix yahay oo wanaagsan yahay oo isagu ilaahay ilaalinayo awaamirtiisii iyo nawaahidiisii iyo xafadka ilaahay wuu ku ilaalinayaa ilaalintaas xataa waxay gaadhaysaa waxa weeya ubadkiisay gaadhaysa ixfad ilah yaxfad waa kelmadda koobaad kelmadda labaad waxay noqonaysaa ixfad illaaha tajidhu tujaahaka ilaahay ilaali amarkiisii wuxuu ku amray ilaali wuxuu kaa reebay ka dheerow hortaadaad ka helaysaa nasriga ilaahay iyo gargaarkiisa iyo ilaalintiisa hortaadaad ka helaysaa kelmadda saddexaad haddaad cid wax weydiisanayso ilaahay weydiiso makhluuq waxbaa weydiisanin laa tas'alanna bunaya aadama xaajatan wasl اladii abwaabuhu laa tuxjabu bani aadamkan yaran waxbaa weydiisan ilaaha weyn ee albaabadiisaan marnaba la xidhin wax weydiiso allahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa bunayu aadama xiina yus'alu yaqdabu ilaahay haddaad waxba weydiiso weyda u ku cadhonaya laakiin bani aadamkan yar yari markaad laba jeer iyo saddex jeer wax weydiiso waxa weeye wuu cadhoonaya ilaahay keligii wax weydiiso haddaad cid kaalmo weydiisanaysana ilaahay kaalmo weydiiso waa kelmadda afraad kelmadda shanaad waa arrin ku saabsan qadarka kelmadda shanaad iyo ta lixaad iyo toddobaadba ummadda oo dhani hadday isu soo kaalmaystaan buu nebigu yidhi inay wax ku taraan oo ku anfacaan wixii ilaahay kuu qoray unbay kugu anfacayaan weligoodba waxaan ilaahay kuu qorin kuguma tari karaan kugumana anfici karaan wa hada xaun lana calaa an nactamida cala allahi tacaala taasina waxaa ku jirta boorin laysku boorinayo ilaahay xaggiisa inaan u ciirsanno ilaahay xaggiisa u ciirso markaad baahid qabto markiiba ilaahay ha xasuuso ee markiiba bini aadam xaggiisa ha xasuusanin ilaahay xaggiisa xasuuso ilaahay wuxuu kuu qoray waad ka helaysaa way ilahay baa kusoo marinaya kelmadda toddo lixaad iyana waa taasoo kale dadka oo dhan hadday isu kaalmaystaan inay ku dhawaateeyaan kuma dhimaatayn karaan ilaa wix ilaahay ku qoray mooyaane waa qadarka aamin kelmadda toddobaad oo u dambaysa ruficat ilaqlaamu wajafat isuxuf ha qalimkii waa waa qoray oo wixii lagu qorayay waa waa laga rafciyey waraaqihiina wax hadaboo lagu ziyaadinaya wax dabo laga nuqsaaminaya ma jiro qoraalkii waa laga faaro ilaahay aqoonso riwaayadda kale xaaladaad barwaaqada ku sugan tahay ilaahayna wuxuu ku aqoonsanayaa oo ku gargaarayaa oo ku kaalmaynayaa oo garabkaaga istaagaya markaad dhibaato ku sugan tahay wixii ku halee wixii ku wixii ku baalmaray ee kugu dhici waayeyna wax kuu qornaaba markii hore may ahayn wixii kugu dhacayna wax markii horeba ku asiibeeyey may ahayn xadiiskani fawaa'id badan baa ku jira fawaa'id badan ayaa ku jira fawaa'idda waxaa ka mid a nabiga sala اllahu alayhi wasalam mulaadafatu nabiyi sala اllahu alayhi wasalam liman huwa duunahu ha dhibrintii uu nebigu u dhibrinayey dee ina ina yarbu wax barayay nebigu sala اllahu alayhi wasalam marka xataa yar yarka in wax la barayo oo tawxiidka iyo caqiidada iyo waxa weeye loo ilaahay lagu xidhayo ayaa laga qaadanaya xadiiska cabdillahi bn cabaas uu yaraa markuu nebiga kelimaadkan barayey sala اllahu alayhi wasalam waxaa kaloo fawaaida laga qaadanayaa xadiiska qofka doonaya qof inuu faa'iido u sheego oo kalaam u sheego horta inuu soo jeediyo yaanu kelmaddiis ka sii daynin de isagooda doona maqanba qofkii fawaaidda xadiiska laga qaadanaya waxaa ka mid a aljazaau min jinsi alcamal qofka ilaahay ilaaliya ilahay oo ilaalinaya taa macneed waa maxay haddaad ilahay ilaalin weydo ilahay adna ku ilaalin maayo de adigana ilahay ku ilaalin maayo hadduu insaanku macuuno u baahdo iyo kaalmo ilaahay waa inuu kaalmaystaa xaggiisa u cararaa makhluuq uu kaalmaysan karaa haddii makhluuqu dee waxaan awoodi karayo oo ay suurtagal tahay inuu kaalmeeyo wayna bannaantahay inuu kaalmaysto waanu u kaalmayn karaa oo waxaaba nebigu yihi sala allahu alayh wasalam watuciinu arajula fii daabatihi qofka inaad kaalmayso oo alaabada culusa uu sito intaad u qaaddo gaariga u saartaa waaba sadaqad sadaqad wey waa kaalmaad qofkii kaalmaysay wax kastaaba inay qoran yihiinna waa faa'iida xadiiska laga qaadanayo bushaaro weyn baa xadiiska ku sugan dadka sabraya loo bushaaraynayo wa ana annasra muqaarinun lisabri haddaad sabirto gargaar baa ka dambeeya xadiidka labaatanaad wuxuu sheekhu yihi can abi mascuudi cuqbata bni aamiri cuqbata bni camrin alansaariy waxau bukhaari ka wariyey saxaabiga abu mascuud alansaari albadriyi beder loo nisbeeyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi ina mima adraka annaasu waxyaabahay soo gaadheen dadku oo min kalaami nubuwati aluulaa hadalladii nubuwada horraysay ka mid ah waxaa ka mid a idaa lam tastaxi haddaanad xishoonaynin fasnac yeel maa shiita waxaa doonta yeel rawaahu albukhaariyo xadiiskana waxaa wariyey alimaamu albukhaari ayaa wariyey xadiidkan waxa uu tilmaamayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi wuxuu ka warramayaa xadiidku alxayaa xishoodka horta alxayaa maxaa la yidhahdaa xishood waxay culimmadu yidhaahdeen waxaa la yidhahdaa alxayaau waxaa la yidhaahdaa waa tagayurun wainkisaarun yactari alcabda min khawfi maa yucaabu bihi ibnu xajar fatxulbaari xishood waa isbeddel qofka ku yaro dhacaya oo ku soo derinaya wuxuu ka baqaya in lagu ceebeeyo daraaddeed min khawfi maa yucaabu bih tagayurun wainkisaarun yactari alcabda min khawfi maa yucaabu bih xayaaga ama xishoodku waa akhlaaq wanaagsan waa dhaqan wanaagsan inuu qof xishoodo waa dhaqan wanaagsan lakiin culimadu waxay idhaahdeen laba jeer xishoodku ma wanaagsanaa alxayaau waa khuluqun xasan ilaa fii mawdicayn laba jeer un baan la xishoonaynin laakiin inta kale xishoodku waa fiican yahay labadaa jeer haddii aada xishood la timaado waxa weeyaan waa waa waa waa dhaleecaysanta oo maxay labadaa jeer an yamnaca min alma'muuri xishoodku inuu kaa manciyo shay lagu amray shay lagu amray hadduu xishoodku kaa mancinayo hadaa qalab xishoodkii loo baahnaana maaha maalan maxaa ka mid a masalaa ishkaal kaa galay oo aad garan weyday ayib haddaad garan weyday ma weligaaba kaa iska taagnooba waajibka ku saaran waa maxay fasaluu ahla dikri kuntum laa taclamuun deetana waad ka xishootay inaad hebel weydiiso ayaad ka xishootay walahi weydiin maay iska da si kalaan ku ogaanayaayo meelahaasaan wax weyn ka barbaray shaygii lagu amray xishoodkaasaa kaa celiyey waa madmuumkaasi markaa waa mid lagugu ceebaynayo maanaa kii wanaagsanaa maaha marka xishoodku hadduu waxa weeye ku kaa mancinayo wixii lagu amray mid la ogolyay maaha laba an yuuqica fi lmaxduuri an yuuqica fi lmaxduuri inuu kugu ridayo wax laga xaarantinimeeyey wax laguu diiday wax laguu diiday hadduu xishoodku kugu ridayo taasina waa mamnuuc labada xaale mooyaane inta kale xishoodku waxa weeyaan waa dhaqan wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan ayib waxau nabigu yihi salى اllahu عalayh wasalam ina mima adraka الnaasu min kalaami الnubuwati اlأulى waxaa laga qaadanayaa xayaaga iyo xishoodku lam yazal mamduuxan mustaxsana ma'muura bihi lam yunsak fii sharaa'ic اlanbiyaai اlawaliin inuu dhaqanku yahay xayaaga iyo xishoodku inuu yahay wax soo jireyna oo dhaqan wanaagsan ahaan jiray waxa weeye sharaacooyinkii nebiyadii naga horreeyey oo dhan hataa marka waxyaabihii laga soo gaadhay hadalkii nebiyadii hore waxaa ka mida buu yidhi nebigu idaa lam tastaxi fasnac maa shiita haddaanad xishoonayn in waxaad doonta samey culimadu laba macnay saareen intaas haddaanad xishoonaynin waxaad doonto samee mid wax weeye ibaaxo in lagu bannaynayo oo macnuhu wuxuu noqonayaa haddii aad samaynayso ficil aan laga xishoonin oo ilaahayna lagala xishoonin dadkana aan lagala xishoonin dee ficilkaa samee oo cidna hawaaba yeeli haddii laakiin ficilku ficil laga xishooda yahay dee ha samayn idaa lam tastaxi haddaanad xishoonaynin oo ficilkani wax laga xishoodoba maaha ilaahay iyo rasuulkiisana lagamama xishoonayo bini aadamkaa lagama xishoonayo dee samee oo cidna hawaaba yeeli matalan kelmadaad garanayso ayaa doonaysa aad sheegto dadka u sheegto dee ha ka xishoonin waayo xaqa in la sheego ilahay dee lagalama xishoodo in allaha laa yastaxyi min alxaq waxa waaye dadkana ha ka xishoonin haddii laakiin waxaanaad isleedahay de ay tahay wax laga xishoon karo oo dadka lagala xishoodo ha samayn wey marka marka taas waa wejiga koobaad waa ibaaxo laysu banaynayo laleeyahay haddii waxaanaad samaynaysaa wax laga xishoodo aanu ahayn samee oo cidna hawaaba yeeli tafsiirka labaad waa in la yidhahdo ma ibaaxo maaha ee waa goodi baa meesha yaalla goodi lagu leeyahay haddaanaad xishoonaynin oo wixii ahayd in laga xishoodo aanaad ka xishoonaynin de waxaad doonto samee taasina waa goodi waxay la mid tahay qowluhu tacaala icmaluu maa shi'tum waxaa doontaan sameeya marka ilaahayna igu yidhi imalu icmaluu maa shi'tum waxaa doontaan sameeya de maaha in lala leeyahay waxa weeye free baa tihin ya ee waxaa doontaan sameeya goodi weeyi waa isilaali wey a markii hooyadu inankeeda ku leedahay hoy hoy hebelow wixii aad shalay samaysay maantana soo samee dee maaha inay u banaynayso soo maha waa goodi wey ha wixii samee maantana wixii maantana soo samee waa goodi wey iyo hanjabaad marka waa hanjabaad waxay la mid tahay icmaluu maa shiitum waxay la mid tahay hadalku alla yidhi wastafziz man istadacta minhum bisawtika ha ibliis baa wax lagu yidhi duufso intaad awoodo addoommada duufso oo waxaad ku duufsataa codkaaga waa heesaha codkaaga ku duufso maaha in loo banaynayo ee waa hanjabaad weeye marka labada macnoba ibnu cuthaymiin wuxuu odhanaya waa laba macno wanaagsan haddii kaa lagu xambaaray haddii ka lagu xambaaraba waa laba macno wanaagsan idaa lam tastaxi fasnac maa shi'ta haddii aanad xishoonaynin waxaad unta samee fawaaidda xadiiska laga qaadanaya waxaa ka mid a ficilku ficil laga xishooda haddaanu ahayn dee inaana dadka ka hamranin ee aada samayso ficilkii ciddii doontaaba waxa ku tidhaahdo oo dee kollayba cidunbaa wax kaa sheegaysa nebi maxamed baa nabadgeli lahaa haddii cidi nabadgelayso khayrka samee wanaagga samee waxaad odhan karaysidoo khayra waxa weeye samee hadday maslaxa ku jirto ha ka xishoonin waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya xishoodku shareecooyinkii inaga horreeyeyna inuu ku sugnaa ayaa laga qaadanaya xadiiska koob iyo labaatanaad can abi camrin wa qiila camrata sufyaan bni cabdillaahi athaqafi waxa uu muslim ka wariyey imaamu muslim saxaabiga la yidhahdo abi camrin ama aba camrata oo magaciisana la yhahdo sufyaan ibn cabdillaahi athaqafi radia allahu canhu qaala inuu yidhi qultu yaa rasuula allahi waxaan ku idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow qul lii fi lislaami qul waxaad tidhahdaa lii aniga waxaad igu tidhahdaa fi lislaami islaamnimada waxaad iga sheegtaa oo aad iga bartaa qowlan odhaah odhaahdaasoo laa as'alu aanan weydiinin canhu xaggiisa axadan ruux ruuxaasoo kayraka aan adiga ahayn qaala nebigu wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa aamantu billaahi ilaahay baan rumeeyey dheh uma istaqim kadibna ku toosnow rawaahu muslim xadiiskana waxaa wariyey imaamu muslim baa wariyey iimaanka ilaahay la rumaynayo iyo istiqaamada lagu toosnaanayo dariiqa waxa weeye ayaa xadiiskan inooga warramaya nebiga nin baa u yimi sala allahu calayhi wasalam dhinkaasi wuxuu yidhi rasuulki ilaahayow islaamnimada waxaad iga tidhaahdaa qowl iyo odhaah ibnu daqiiqan alciid wuxuu leeyahay bimacnaa macnu wuxuu noqonayaa callimnii qowla jaamican limacaani lislaami waadixan fii nafsihi waxaad i bartaa qowl iyo odhaah macaanida islaamka jaamic jaamicu noqonaya oo macno jaamica ah ibar saa daraaddeed ibnu daqiiqan alcid wuxuu leeyahy xadiisku waa min jawaamic alkelim maa jawaamic kelimadaha waxa weeye macaani badan xambaarsan ee waxa weeye hal eray ama laba eray ama wax yar lagu cabirayo laakiin macanayaal badan xambaarsan ayuu xadiisku ka mid yahay ibar markaa oo adiga mooye cid kale aanan weydiinin nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu markaa ku yihi qul aamantu billaahi uma istaqim waxaad tidhahdaa ilaahay baan rumeeyey kadibna toosnow oo dariiqaa ku toosnow aamantu billaahi ilaahay baan rumeeyey de waan garanaynaa iyado oo ilaahay baynu rumaynaynaa waxa weeye biwaxdaaniyatihi wa rubuubiyatihi wa uluuhiyatihi ilaahay inuu jiro subxaanahu wa tacaala waa la rumaynaya uma istaqim istiqaamo maxaa looga jeedaa istiqaamo waxaa looga jeedaa waa mulaasamatu dariiqi in la laasimo dariiqa iyo wadada bificli اlwaajibaat wa tarki اlmanhiyaat haddii la wadhao toosnow macnaheed wax weeye ilaahay wuxuu ku amrayna la kaalay wuxuu kaa reebayna ka dheerow waa istiqaamo iyo toosnaan fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu marka istiqaamada waa toosnaantii cabdillahi bni cabbaas radia allahu canhu wuxuu yidhi xadiid tirmidi iyo kayrkii ay wariyeen sheikhulalbaanina wuu ku saxiixinaya saxiixuljaamica wuxuu yidhi rasuulka ilaahay laguma soo dejinin aayad qur'aanka oo dhan marka la eego kaga cuslayd oo kaga adkayd aayaddan fii suurati huod fastaqim kamaa ubirta aayadda oo suuratu huod ku jirtaa aayad nebiga kaga cuslayd oo kaga adkayd laguma soo dejin nebiga sala allahu calayhi wasalam ba cabdillahi bni cabaasiin waana ti uu nebigu yidhi shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa waxaa ceraysiiyey buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam huud suuratu huud waa aayaddan oo kale fastaqiim kamaa umirta toosnow ayaa nebiga lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam sidii ilaahay kuu amray u toosnow marka istiqaamadii waxay noqonaysaa ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu ku amray la kaalay wuxuu kaa reebayna ka dheerood ayay noqonaysaa ayib fawaaidda xadiiska laga qaadanaya waxaa ka mid a xirsu الصaxaabati radia allahu canhum calى الsu'aali camaa yanfacuhum diinahum wa dunyaahum saxaabadu say ugu dadaali jireen waxaa anfacaya diintooda iyo adduunyadoodaba ay ugu dadaali jireen saxaabigan intuu nebiga u yimi ku leeyahay odhaah igu dhee islaamnimada dhexdeeda aanan ciddama weydiin doonin oo ay anfacaysa waxaa ka mid a fawaaidda xadiiska laga qaadanayo ana aliimaana biاllahi laa yakfi can اlistiqaamati bal laabudda min iimaani biاllahi wa istiqaamati calaa diinihi inaad tirahdo ilaahay umaa rumeeyey keliya kuma filla ee waa inaad ku toosnaataa oo ama jawaalixdaaduna dee waxa weeye ilaahay wuxuu ku amray ay waxa weeye u hoggaansamaan oo la yimaadaan xadiiska labiyo labaatanaad can abi cabdillaahi jaabir bni cabdillaahi alansaariyi radia allahu canhuma waxaa imaamu muslimu wariyey oo ka wariyey saxaabiga jaliilka ah ee jaabir bni cabdillaahi la yidhaahdo kunyadiisna waa abu cabdillaahi jaabir bn cabdillaahi alansaariy radia allahu canhuma toddobadii saxaabi ee kun wax ka badan nebiga ka wariyey buu ka mid yahay almukiruuna fi riwaayati اlahar ana rajula nin ayaa sa'ala rasuula اllahi salى اllahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu weydiiyey su-aal markaasaa wuxuu yihi faqaala wuxuu yihi ninkii ara'ayta waxaad iiga warantaa rasuulka ilaahayow ee akhbirnii waxaad iiga warantaa idaa sallaytu alsalawaati almaktuubaati haddaan tukado salaadaha faralka ah ee shanta ah waa kow wa sumtu ramadaana ramadaanna aan soomo bisha ramadaan wa axlaltu alxalaala wixii xalaasha ahaa ee ilaahay xalaaleeyeyna aan ictiqaadiyey inay xalaal yihiin wa xaramtu alxaraama wixii ilaahay xaaraantinimeeyeyna aan ka dheeraado ictiqaadiyana inay xaaraan yihiin walam asid calaa daalika shay-an intaana aanan waxba ku kordhinin aadkhulu ljannata jannada ma gelayaa qaala wuxuu nabigu yidhi nacam haa jannada waad gelaysaa asu-aalu mucaadun fi ljawaab nacam tadkhulu ljannata rawaahu muslim xadiiskana imaamu muslim ayaa wariyey ninka su-aasha weydiinaya nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ibnu daqiiqin alciid uu leeyahay waxaa la yidhi ay ruwaaddu yidhaahdeen waa nucmaan ibnu qawqal saxaabiga la yihahdo nucmaan ibnu qawqal ayaa su-aasha nebiga weydiinayay sala allahu calayh wasalam a wuxuu leeyahay haddaan salaadahana tukado shanta salaadood faralka ah bisha ramadaanna soomo wixii xalaalana aan xalaalnimo u ictiqaadiyo wixii xaaraanana xaaraannimo u ictiqaadiyo ka dheeraado jannada ma gelaya ahaa buu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam xaramtu lxaraama laba arrin bay koobsanaysaa wixii xaaraanta ahaa kow inaad ictiqaadisay inuu xaaraan yahay laba kana dheeraato khamradu dee waa inaan ictiqaadina inay xaaraan tahay kana dheeraanaa laakiin caqiide keliya oo waxaan ictiqaadsanayna xaaraan tahay dee keliya kuma filla waa inaad ka dheeraataa xaramtu lxaraama amaa axlaltu lxalaala waxay culimmadu yidhaahdeen iyada waxaa ku filan inaad ictiqaadisay inay xalaal tahay ayib waxaa meesha ka maqan zakadii iyo xajkii ayaa meeshuu ka maqan yihi de iyaguna waa muhim waa min arkaan alislaam xadiiska ninku wuxuu sheegayaa haddaan salaadaha faralkaana tukado bisha ramadaanna soomo wixii xalaalana xalaal ka dhigto wixii xaaraamna xaaraam ka dhigona ka dheeraado jannada ma gelaya haabiru nebigu sal alla alay slam waayo zakadii xajki meeye shuraaxda qaarkood waxay yidhahdeen waxaad dhici karaysay ninku nin iska faqiira buu ahaa wuxuu zaka ku bixiyana maba haysanin wuxuu ku xajana ma haysanin saas daraaddeed nebigu sala allahu calayhi wasalam binisbatihi markuu isaga eegay dee zake iyo xajkinima lagu waxba laguma laha oo qofka halkeenan joogan waxba ma haysanin zakana laguma le xajna laguma le waa markuu helo culmo qaarna waxay idhaahdeen maya xajka weli lama waajibinba markaa ma su-aashaas imanaysay xajka weli lama waajibin zakadana waxaa dhacaysay inaanu ninkaas waxba haysanin ayaa dhici karaysay fawaaid badan baa xadiiska laga qaadanayaa fawaaidda laga qaadanaya waxaa ka mid a siday saxaabadu ugu dadaalayeen waxa weeya wixii anfacaya oo nebiga waa weydiin jireen sala allahu calayhi wasalam fawaaidda xadiiska laga qaadanaya waxaa ka mid a gaayada iyo waxaynu u nool nahay hadafka iyo yoolka iyo meeshaynu u soconnaa waa janno algaaya gaayadu waa jannada wey adduunyadani waa daartii waxa weye loo shaqaysanaya janna loo shaqaysanaya marka janno ma gelayaa buu yidhi haddii aan intaa sameeyo rasuulki ilaahi oo janno ma gelaya marka maxaad ka fahamti ka fahmaysaa yoolku inuu yahay janno fawaaidda xadiiska laga qaadanaya waxaa ka mid a salaadaha faralka ee ahmiyadda ay leeyihiin inayna sabab u yihiin janno in lagu galo soomka bisha ramadaan la soomaa ahmiyadda ay leedahay inay inayna sababu noqonayso inaad janno ku gasho waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa ana asu'aala mucaadun fi ljawaab waxay culimmada fuqahadu yidhaahdaan alsu'aalu mucaadun fi ljawaab uma asu'aalu cindahum mucaadun qul fi ljawaabi xasba maa afaaduu saaxibu alfaraa'id albahiya sida uu yidhi xadiiska saddex iyo labaatanaad halkaa inoogu joogo wallahu aclam sala allahuma calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin